asalaamu calaykum waraxmatullah soo dhawaada dhammaantiinba asxaabta igu xiran youtubeka iyo facebooka iga xiranba waxaad iga barateen inaa idin soo gudbiyo waxyaaba waxtar leh hadday noqon laheyd xirfada la barto iyo hadday noqon laheyd kororsa aqooneed dhinac kastaba qofka inuu ka dhismo maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxaan bilaabaynaa koorso aan rajeynayo aad inaa uga faa'iideysan doontaan dadka ay rabo inay xirfado bartaan dadka shaqeeyo ama guryaha jooga lacaga ay soo galaan lacagahaadana meelay kaaga baxeen aadan garanayn saad arkaysaa halka ogeysiiskaasi waxaan soo geliyay facebooka facebook hadaad igala socotaan linkiga aad soo raaci kartaan youtube hadaad igala socotaan qaybta hoose ayaa soo dhigi doona waxaan bilaabaynaa koorso bisha abriil shan iyo tobankeeda bacda ramadaan koorsadaasi waxaa lagu baran doonaa maareynta dhaqaalaha ama lacagta soo gasho iyo waxaa kaa baxa inta badan lacaga ayaana soo galo siyaabo kala duwan ha lagu soo galaan qofba sibay kusoo galaan haddana siyaabaha ay nooga baxeen ma ogaano keed ma samaysano lacag ma seef garaysano investor ma nihin oo dad lacaga invest garaysta ma nihin inta badan marka waxaa laga yaabaa meesha sanadka hore aad joogto inaad weli sanadkan joogto markay noqoto dhaqaalo haddana waxay kusoo gelaya mar walba ay ku dhaafayaan sidaa darteed waxaan rabnaa qof walba shilinka soo galo in uu ka dhigan karo miduu isticmaalo dhinaca kalena uu wax keedsado ama wax dhigto si qofka ama ganacsi uu u bilaabo ama uu ugu barto xirfado ama qofkii sevin fiican ugu samee ee noloshiisa ugu bedelo waayo dhaqaalaha kusoo gelaya maanta haddii aad shaqaysid ama lacagi kusoo gasho ma ogaan kartid inaad caafimaadka aad maanta ku shaqaynaysid aad sii haysanaysid sidaa darteed qofka waa inuu leeyahay ama sevin inuu lacag seef meel dhigto ama uu lacag keedsado at least bishii qofka hadduu toban doolar meel dhigto sanadkii lacagtaasi waxbay u goynaysaa so marka taas waxaa ladhahdaa saving sidoo kale qofka hadduu lacag meel ku darsado bishii haddaad labaatan doolar meel ku darsatid sanadkii waxay ku noqonaysaa lacag badan faa'iidana way ku dhalaysaa so waxaa ladhahdaa marka investing iyo saving siyaabaha marka aad uga faa'iideysan kartaan koorsadan adoo gurigaada joogto horta marka ugu horeysa waxaa lagu bixinaya qadka zoomka ee ardayga waxaa soo gelayaa marka la rajista gareeyo si toos ah waqtiga usoo gelaya koorsada ay bilaabanayso iyo xilliga koorsada la bixinaya habeenaha iyo maalin inshaalla waa lagula wadaagi doonaa laakiin waa inaad nagu soo biirta haddii diyaar aad tahay koorsada qaabka ay u qaabaysan tahay saad aragtaan waxaa waaye introduction to finance qofka in la siiyo warbixin ku saabsan personal finance waxa la yidhaahdo labo understanding income expenses iyo qofka inuu si fiican u fahmo waxyaalaha soo galo iyo waxa ka baxo bishii markaad xisaabtanta bishii waxa kusoo galay waxa kaa baxo waxaad noqonaysaa qof soo jeeda ee fojigan saddex cash flow management in lacagaha dhaqdhaqaaqa lacagahaada aad la socotid oo tiraahdid maanta maxaan bixiyey intaasaan bixiyey isbuucan maxaan bixiyey intaasaan bixiyey maxaa isoo galay intaasaa isoo gashay saving and investing iyo maalgashiga inaad lacag keedsan kartid ama maalgashi samayn kartid emergency fund and risk management haddii wax emergency ay kugu dhacaan ama kedis ay kugu dhacaan si aad atlist u tahay qof meel u baxsada heli karo retirement planning markay noqoto waqtiga aad retireka gelaysidoo kale maxaa keedsatay maxaad samaysatay real estate home ownership haddii aad doonayso inaad guri dhisatid ama guryo aad samaysatid ama guri aad leedahay aad iibsatid sida adigoo shaqadaada howlahaada wato aad lacag guriga kugu filnaado guri aad ku dhisato aad u keedsan kartid ayaa lagu baraa behavior finance maxay ahayd dabeecadaha iyo dhaqdhaqaaqa maxay ahayd lacagaha ayaad baranaysaa financial independence si aad u gaartid xornimo dhaqaalo early retirement welibana adoo dayar si aad shaqada uga maarantid waayo haddii aadan qorsho samaysanin weligaa waxaad noqonaysaa qof shaqeeyo ama dad wax ka sugo intaas waa mawduucyada cashirka lagu bixinayo sidoo kale koorsada marka aad dhamaysatid waxaad heli doontaa shahaada la aqoonsan yahay dhinaca koorsada marka aad dhamaysatid waxaad noqon doontaa qof xirfad leh oo mar haddii shahaado lagu siiyey xataa coachina ayaad samayn kartaa dadka adiga kuu dhow ee aan garanayn ama ehelka ama saaxiibada ama asxaabta ama bulshadaadaba ayaad adiga cashir ku siin doontaa waxaad noqon doontaa qof maxay xirfad leh ee xirfadda ku shaqaysto kambaniyaalada ugu shaqayn kartaa qoysaskaad ugu shaqayn kartaa iyo dadka u baahan personal finance ayaad kala shaqayn doontaa wax xataa xirfadla koorsada free ma aha waa lacag haddii aad umalaynayso inay free tahay may koorsadan markaad dhamaysatid waxaan rabaa xirfadaada inaad ku shaqo tegi kartid waa macalinka oo ku siiyo talo iyo tusaalooyin ah sida aad ugu shaqo tegi lahayd oo adiga aad lacag usoo samaysan lahayd ama aad noloshaada ugu maareen lahayd sida darteed koorsada waa boqol doolar inta isbuucay socon doonta insha allah waa idin soo sheegi doonaa koorsada bilow ilaa dhammaad waqtiga qaadan doontaa ugu yaraan laba bilooday soconaysaa laakiin inta isbuucan kusoo koobi doona waa idin sheegi doonaa waa boqol doolar koorsada labada bilood soconayso boqol doolar ayaad bixinaysaa inta ay koorsada soconayso dadka danaynaayo inay koorsadan soo qaataan ama koorsadanay ka qayb qaataan fursadanay ka faa'iidaystaan linkiga hoos aan soo dhigay ee ah whatsappka ayaad soo taabanaysaa waxaad kusoo biiraysaa qolka whatsappka markaa kadib warbixin ayaad helaysaan waxaana u gudbi doonaa registrationka iyo sidii dadka ay uga qayb qaadan karaan ardayda diyaarka ah ee lacagta la baxay koorsada ay uga qayb qaadan karaan aad baad umahadsantii waxaan rajeynaya inaad fursadaha ka faa'iidaysataan waayo xirfada ayaad baranaysaa xirfada qofka markastoo qofka uu xirfadihiisa badsado waa markastoo qofka noloshiisa ay isbedesho oo aadan keli ahaanin qof hal meel ku ekaado aad baan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu